waxaynu ku bilownay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya faarax macalin ayaa taageeray go'aanka ay dowladda soomaaliya ugu yeertay safiirkeedii kenya islamarkaana ay dalkiisa inuu la tashi u aado ugu sheegtay safiirka dowladda kenya faarax macalin ayaa sidoo kale sheegay in dowladda kenya ay faragelin cad ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed ayaa faarax macalin arrimahaasi ka waraystay
arrintan runtii la yaab ma laha inay dhacday laakiin waxaa la yaab leh maxay intaasoo dhan u qaadatay waayo faragelin qaawan oo runtii aan maaragtay aanan caadi ahayn markii xiriirka caalamiga loo eego ayaa muddo dheer ka socotay labada wadan xiriirka u dhexeeya waxaa aad iyo aad aad moodaa in in kastoo annaga aan wax badan ka dignay in dowladda iyada kenya ay si aad u qaawan ay u faragelinaysay arrimaha gudaha oo soomaaliya arrimaha gudaha wadanna waxaa weyaan non interference in internal affairs of another state waxa weyaan one of the waxay ka mid tahay qodobada halbowlaha u eh jimciyadda quramada u dhexaysa nidaamku u yaallo kow ay ka tahay in arrimaha gudaha oo qaran uusan qaran kale faragelin karin marka faragelinta annadana waxay ahayd mid qaawan mid aan geed lagu soo gabanayn mid qayaxan mid runtii marka si loo eego waxshinnimo aad ku tilmaami karta eh marka inay soomaalidii maanta ay go-aan gaarto ay tiri yeeli mayno in maaragtay dhaqankan aanan munaasabka ahayn nalagu sii wado ma aha wax la yaab leh waa wax waddan kasta uu samayn lahaa waxaa la yaab leh maxay soomaali u qaadatay muddada intaa la eg ay maaragtay inay inay inay
marka waa fargelin soo jiitamaysaa leedahay way soo jiitamayso aad bay soo jiitamayso way iska caddeedo wax la qarinaya ma aha iyaga kelina ma aha kenya keli ma aha waa kenya iyo maxay yihiin iyo waxay ahaayeen etoobiya markuu melis uu meesha joogay mise t p lfk ay xukunka haysteen iyo imaaraadka oo si maaragtay khariban oon caadi ahayn ay iyagana u soo dhexgaleen marka waa waa waa waa waa wax badan oo runtii hadda maanta lahay natiijadeedii laakiin dowladda kenya oo ka hadashay arintan ama go-aanka soomaaliya ay safiirkeedii ugu dirtay la tashii soomaaliya safiirkii kenyana ay kenya ugu soo dirtay inuu la soo tashado dowladdiisa way beeniso waxay leedahay wax faragelina anagu kuma hayno soomaaliya idinka ama adiga xaggee ka keentay faragelintan ama anigaa keeninayso wax iska caddee oo si joogtee waad aragtay adiga haatee marka waxaa ka mid a quwadaha meesha ka shaqeeya oo amisomka amisom command bay leedahay mar waxaa nin jananaho ugandas baa weynaan jiray marba nin baa weynaa lakiin hadda marka ugu dambaysa etoobiyaan baa weynaa marka qisadii ka dhacday hata ciidamada etoobiyaanka iyo ciidamada kenyaanka ay isku qabsadeen erboorka kismaayo iyo waxyaabo lamid oo fara badan iyo maxay ahayd nimankii maamul goboleedyada oo inta ka dhigteen iyo mucaaradkii soomaaliya oo ka dhigteen halkan inay tahay xarun ka dhigteen ayagii oo madaxweyne ku-xigeenkii uu toos u yidhi annagu waxaanu leeyahay xisaabtami doonaa soomaaliya markuu farmaajo meesha ka baxa waad gartay sooma iyadii oo wax fara badan oo aan la soo koobi karin oo qodob iyo laba iyo saddex iyo toban iyo shan iyo toban aan ahayn yaa jiraan oo iska cad marka fargelinta way jirtay wakhtigan hadda la joogo weliba midda u qayaxan oo soo jireenka ah oo aanan geed lagu soo gabanayn waxa weeyaan midda aan annaga ku hayno soomaaliya marka inay tillaabadan qaadeen
labada wadan wax badan baa ka dhexeeya oo dhanka muwaadiniinta labada wadan iyo ganacsiga iyo isu socodka marka laga soo tago arinta badda sidee xiriirkii labada wadan loo sii hagaajin karaa bay kula tahay
xad baa u dhexeeya labada wadan xadkii mustacmarkaa hagaajiyey labada dhinacba waxaa ku nool soomaaliya kan sudan aan la leenahay republic of south sudan labada dhinacba waxaa ku nool dad isku luuqada oo isku jinsiah kan etoobiya aan la leenahay labada dhinacba waxaa ku nool dad orome ah oo isku luuqad baa lagala hadla labada dhinac kan tanzania waa saas lamide marka horta waa iska caadi taa waa caadi weeyaan inkastoo qowmiyadda ugu fara badan oo hadda kenya ka tirsan oo qowmiyadooda mise qabiilkooda markii loo eega dhanka kalena ay qaran iyaga yihiin inay soomaaliya tahay soomaaliya keliya waa mid qaran buuxa ah laakiin qabaa'il kenyaan ahoo qabaa'il ugandes ay walaalo yihiin xaggii xagga mustacmarkii uu laba dhexdooda maray way jirtaa tanzania masayda laba dhinac bay ku nool yihiin etoobiya urumada laba dhinac bay ku nooshahay marka laakiin soomaalidu etoobiyana qaran urumo keliya ma aha waa qabaa'il fara badan amxaari iyo tigreey iyo soomaali isku wada jiraan laakiin soomaaliya iyo kenya waxay kaga duwan tahay qaran soomaali keli ah dhanka kale yaa jira waxbana kama qabno oo runtii maanta qarannimadii wadamadii iyo xuduudkooda wax laisku haysta maaha laakiin xiriirka labada dhinac in la ilaaliyo maadaama ay qabiil labada dhinac ku nool yihiin waxaa weeyaan waa waajib u taalo labada wadanba labada wadanba u taalo marka annaguna waa inaan ka waantoonnaa waxan aan u baranay oo soomaali oo burburtay oo yaryar oo tabar aanan lahayn oo itaal lahayn oo qaxootihaan nagula joogaan oo maaragtay sida la doono laga samaysan karo hadda isbeddel baa jira xagga qarankii wuu soo kacay wuu dhisan yahay wuu sharaftiisii iyo caalamka maaragtay wuu ka sugahayaa marka waa laazim in la ixtiraamay u baahan tahay wayna dhici doontaa hadda kulley markay arrintan dhacdo baraarug bay nagu noqon annaga baraarugaasna waxay qasab ku hay inaan wax badan ka bedelna xiriirkii aan markii hore aan la lahayn iyaga kaasi waxau ahaa faarax macalin guddoomiye ku-xigeenka hore baarlamaanka kenya oo u warramaya wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed